shir uu qabtay madaxweynuhu oo isugu yeeray nimankan nabadoonnada ah oo shirki la tegi waayey waxaasna wax ku habboon maaha wax wanaagsanna maaha marka in wixii codsi oo la xiriira amniga iyo kala dambaynta inaad isaga aad kala tashataan laakiin la gacan qabto oo lala shaqeeyo ayaan sidoo kale aan bogaadinayaa berritana waxaan u maranayaa waa maalintii la aasaasay puntland iyadana waxaan idin leeyahay hambalyo kale ciid mubaarak dhammaantiin aad iyo aad baa mahadsanti